mahadsanid jimaal maafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay cabdicasiis mubaarga cabdi oo joogo garowe waxa uu baafinayaa hani mubaar laanta afka soomaaliga ee b b c ayaad dhegaysateen waxaa idinkaga imanaysa warbaahinta markable idinkala hadlaysa siddeetan iyo sideed dhibic sideeda megaartis oo ku gadaaman bararina waaxigada ciyaarta hawada naga dhegaysanaysa markana waxaad kusoo dhawaataan qeybtii koowaad ee barnaamijka kaaha nolosha waa barnaamij toddobaadla ah maalin kastoo talaada ah ayaad hadahan oo kale ka dhagaysan kartaan warbaahinta markable
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka qaranka soomaaliya
waa barnaamijkii ugu horreeyey ee taxanaha oo ka kooban lix barnaamij oo aan kaga hadli doonno arrimo badan oo qoseeya doorashooyinka socda ujeeddada barnaamijkan waa in la isticmaalo wadahadalka dadweynaha si loo fahmo aragtida muwaadiniinta ee doorashooyinka iyo sidoo kale in la kordhiyo codkooda hababka siyaasadeed
qaybta koowaad waxaan diiradda saari doonnaa khibradda guud ee muwaadiniinta hannaanka doorashada socota martida barnaamijka ayaa xog faahfaahan inaga siin doontaa waxyaabaha aannu diiradda saari doonno waxaa ka mid a heerka ka qaybgalka iyo saamaynta muwaadiniinta ee dhammaan geedi socodka doorashada
habka dhaqanka doorashada soomaaliya iyo ka qayb qaadashada mabaadiida daacadnimada doorashada sida xaqsoor tartan iyo ka mid noqoshada iyo waaye aragnimada muwaadiniinta ee wakhtiga doorashada waxaan sidoo kale dhegaysan doonnaa ra'yiga dadka oo ku aadan in mabaadi'da cadaaladda iyo ka mid noqoshada la damaanad qaaday doorashooyinka socda gabagabada barnaamijkan waxaan sidoo kale ku dhegaysan doonnaa ruwaa'id madadaalo iyo xiise badan oo ka hadlaysa waayaha guud ee muwaadiniinta ee doorashooyinka socda ku soo dhowaada barnaamijka kaaha nolosha qaybtii koowaad ee toddobaadkan
waa hagaag dhegayste inta aynaan barnaamijka u gudagelin aan ku siiyo wargelin muhiim ah taasi oo ah inaad barnaamijka ka qayb qaadan kartid adiga oo keliya farriin kaga soo jawaabaya su-aasha aannu ku weydiin doonno sababtoo ah waxay naga caawin doontaa inaan si wanaagsan u fahanno aragtida muwaadiniinta ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ee socda haddaba waa tan su'aasha sidee bay doorashada hadda socota u saamaysay noloshaada iyo tan bulshadaada farriin qoraal ugu soo jawaab adiga oo u diraya lambarka lacag la'aanta ah ee saddex toddoba sideed xusuusnow dhammaan farriimaha waa bilaash oo xitaa waxaad ka soo diri kartaa taleefan aysan lacag ku jirin
waa tahay maantaoo kale waxaa lasoo gebagabeeyey dhammaan doorashooyinka aqalka sare ee soomaaliya laakiin doorashada aqalka hoose ee baarlamanka ayaa socota marka laga reebo xubnaha banaadiriga iyo xubnaha gobollada waqooyi oo si guul ah u soo gebagabeeyey doorashooyinkooda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee aan weli soo gebagabayn doorashooyinka waxaa ka mid ah hirshabeelle oo afar iyo toban kursi ay dhiman tahay galmudug saddex kursi jubbaland labaatan kursi koonfur galbeed toddoba kursi iyo puntland oo lix kursi ka harsan tahay haddaba innagoo ka hadlayna sida jeliyaasha kala duwani ay kor ugu qaadi karaan fahamka muwaadiniinta iyo ka qaybgalka nidaamka codbixinta dadban iyo hababka doorashooyinka guud waxaan waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelanay cabdiweli maxamed axmed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka aadan ibraahin oo waraystay ayaa su'aasha koowaad ee uu weydiiyey khabiirka waxay ahayd waxaad inoo sharaxdaa habka doorashooyinka loo raacayo si loo hubiyo in muwaadiniintu ay ku lug leeyihiin doorashada ergada beelaha iyagoo isticmaalaya nidaamka codbixinta dadban cabdiweli waxa uu ku jawaabay
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad ad umahadsantaha aadam adiga tiimkaaga waa idin mahad celinayaa doorashada si guud markaan uga hadlayno doorashada waxaa waaye soomaaliya doorasha doorashana si guud muhiimay u tahay soomaaliya marka la joogana si gaar ay usii tahay waayo dee sidaan la soconno soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayay xorriyad qaadatay ilaa iyo xilligan marka la fiiriyona waxaad moodaa marka laga reebo kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii iyo lixdan iyo sideeddii oo ay laba baarlamaan doorasho ka dhaceen wixii ka dambeeyey doorashooyin toos ah oo sax ah oo la yaqaano oo shacbiga iyo muwaadiniintu ay saamayn ku leeyihiin maanay dhacin marka sidaa darteed soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada doorashooyinku ay si gaara u yihiin shacbigeedu marka la yidhahdo doorashada marka si loo raaco ee, maxay siday mu- sababtay muhiim u tahay Irkada.
Waxay ta- ee, ir- waxaa jira sanberi doorasho marka laga hadlayo waxa weeye dadku waxyaabaha isku raacsan yihiin ay- waxyaabaha isku raacsan yihiin la abuuraa Ee, waxaa la yidhahdaa ee, ah, electoral process ama waa methodologygii loo raaci lahaa doorashada si ee, muwaadiniinta iyo stakeholderska dhammaantood ay isula helaan nidaam la isku waafaqsan yahay oo codbixintu u dhacdo dhammaan mar kadibna ay usoo baxdo natiijo tusaale soomaaliya marka ay timaado waxaa jira ee, heshiis doorasho laba heshiis laba nidaam doorashoaan leenahay mid lama dabaqin oo waxaad moodaa inaan weli markaas aanu hirgelin oo waxa weeyaan waa habka ee, doorashada rasmiga ah midna waxa weeye waa habka doorashada dadban ee, lagu heshiiyey 17 sebtembar 2020 marka midkaas ayaad moodaa soomaaliya lagu shaqeeya kaasina ficlan waa doorasho dadban waxaa jira marka habraac iyo electoral process ama election process uu leeyahay ama procedure loo maraayo procedurekaas ayaa waxaa la rabaa marka inuu noqdo procedure oo stateg ah oo aanay qoloba hadba dhinacay rabta aanay u leexin oo sida loogu ballamay u fulo maalan ee, waxaa laga hadlay doorashadu sida ay u dhacayso iyo cidda ku lug yeelanaysa iyo cidda soo xulaysa xildhibaanada iyo muwaadiniintu doorka ay yeelan doonaan waxyaabaa la xadeeyey marka waxaa ka mid ah in la yidhahdo maalan ee, boqol iyo kow erga ah ayaa soo dooranaysa xildhibaanka beel walba ee, ama kursi walba oo xildhibaan waxaa dooranaysa boqol iyo kow erga ah waxaana soo xulaya odayaasha beelaha iyo bulshada rayidka ee ka tirsan jufada ama beesha marka kursiga iskale waxaana kor joogtaynaya dowlad goboleedyada iyo ee, gudiga gudiyada doorashooyinka maamulaya nidaamkaas marka marka la akhriyo mid madow badanaa ku jira laakiin muhiimadda waxay tahay ee, waa procedureka kaliya aan haysanno marka si loogu guulaysto doorasho daahfuran ama doorasho ilaa xad u dhow ee, doorasho lagu kalsoonaan karo oo shacbiga u dhiirigeli karta inay u jiido dhinaca wanaagsan ee dimuqraadiyadda iyo horukaca ee waxwada qabsiga iyo horumarka jihada dalka Ee, waxaa muhiim ah in la ixtiraami karo ama la ixtiraamo procedureka iyo pro- electoral processka ay isku raaceen ee, hogaamiyaasha siyaasadda dalku ee, sida ee, dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee golaha loo bixiyey ee, madasha wadatashiga qaranka waayahay ee, maxay muhiim ugu tahay muwaadiniintu ka qey- inay ka qayb qaataan dhammaan marxaladaha siyaasadeed ee doorashada wakiilada siyaasadeed Ee, waa waa su-aal muhiim ah ee, sababta ay ugu baahan tahay waxay tahay ee, ee, waddan kasta wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo horumar horumarkana waxyaabaha lagu cabiraa waxa weeyaan marxaladda muwaadiniintiisu waxyaabaha ay rabaan inay hadba higsadaan ama waxyaabaha maanka ku hayaan maalan ee, marka la yidhaahdo ee, marka la yimaado Ee, marka ay timaado in si dalka loo hormariyo dalka waxa waaye muwaadiniintu waxay u baahan yihiin ee, waa human resource M- ideas badanaa ku jira waxaa ku jira ee, fakaro badan waxaa jira sanadba sanadka ka dambeeya wuxuu la imaanayaa marxaladihiisa marka si ee, muwaadiniintu ay u doortaan marxaladda xilligaa la taagan yahay hogaamiyaasha hadba ku habboon iyo expectationka ama rajooyinka loo baahan yahay ee, inay ka soo dhalaalaan hogaamiyaasha la dooranayo waxaa qasab ah in la siiyo muhnaanta iyo fursad ay ku doortaan muwaadiniinta caadiga ahi hogaamiyaashooda ama baarlamaan ama madaxweyne ama yacni xubnaha muhiimka ah ee markaa doorashooyinka ku yimaado oo kale ujeeddada marka laga leeyahay waxay tahay doorashadu marka ay dhacdo waxay keenaysaa ee, rajada ummadda ayay kor u qaadaysaa waxaa soo hab waxaa soo baxaya dad ku hubaysan ee afkaaro casri ah oo la socda waaqaca Ee, taasina waxay keenaysaa marka inay horumarka bulshadu ay mad- maanka ku hayaan in uu si salmi ah ama si isla socota inuu u dhaqaaqo doorashooyinkaasi marka sababaha ay muhiimka u yihiin marka waxay tahay oo muhiimadda marka bulshada la siinayo oo tusaale ee, la yidhaahdo muwaadiniintu waa inay doortaan ee, dadkooda fursadna loo siiyo waxyaabaha ay dhiirigelinaysa waxaa ka mid ah horumarka dhaqaalaha waxaa ka mid ah waxyaabaha dhiirigelinaysa xasiloonida siyaasadeed ee, waxaa ka mid a ee, inay horumarkii bulshada inuu- inuu inuu kor kaco imkaaniyaadkii biyaha looga baahnaa caafimaadka looga baahnaa waxbarashada looga baahnaa ee, dhaqaalaha horumarkii looga baahnaa iyo isku duubni bulsho iyo isku qanacsanaan iyo iyo political mechanical oo is- iswaafaqsana markuu dhaco waxaa imaanaya inuu wadanku uu noqdo wadan stable ah ee, dhaqaalihiisu horumarsan yahay arrimihiisa yani waxa weye adeegihiisa bulshadana uu shaqeeyo bulshaduna ay noqto bulsho isku xiran oo qiyam leh niyad fiicanna leh horumarnay egsanaysaa hadday dhici weydo marka doorashadu ama muwaadiniinta door la siin waayo waxyaabaa dhacaya waxaa waaye xitaa haddii loo dooro hogaamiyaasha ugu fiican waxay noqonayaan hogaamiyaale aan lagu qabin kalsooni hogaamiye aan kalsooni lagu qabinna waxaa adkaanaysa inuu keeno adeegyadii looga baahnaa inuu keeno ama horumar dhaqaale uu keeno dalkuna wuxuu usii dhaqaaqayaa dhinaca xasilooni darrada ayuu usii dhaqaaqayaa sidaa darteed hogaamiyaasha bulshadu waxaa ugu muhiimsan oo ay ku keeni karaan guul waa inay yihiin dad haysta kalsoonida bulshada waxayna ku iman kartaa in ayaga mujtamaca jaanis la siiyo si ay usoo doortaan ugana fikiraan dadka ku habboon ayaa diinkooda mustaqbalka
wuu mahadsan yahay cabdiweli maxamed axmed mar kale ayaan su'aal inooga jawaabi doonaa waxaana waraystay aadan ibraahim
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ka aha nolosha qaybtii koowaad ee maanta laakiin aan ku xasuusiyo in weli aad ka soo qayb qaadan karto su'aasha barnaamijka oo ah sidee bay doorashada hadda socotaa u saamaysay noloshaada iyo tan bulshada fariin qoraaleed uga soo jawaab adiga oo u diraya lambarka lacag la'aanta ah ee saddex toddoba sideed xasuusnow dhammaan fariimaha lambarkan u soo dirtaa waa bilaash oo hadhaagaaga waxba kama go'ayaan
waa tahay markanna waxaan soo qabanaynaa fariimaha qoraalka ah ee aad su'aashaasi ka soo jawaabteen waa kan axmed eeti oo inoo akhriya mahadsanidin dhegaystaha horreeya haddaan inoo soo qabto waxa ay tidhi aniga oo samiiro saacid xasan haddii aan ka dhiibto ra'yigayga aad ayay saamayn ugu yeelatay bulshadayda sida badeecadda oo qaaliyooday iyo shaqola'aan dhegaystahana waxa uu yidhi doorashada hadda socotaa wax badan ayay saamaysay waxaa laysku qaqabsaday doorashada waxaa dhacay dagaallo fara badan waxaa dhacay abaaro daran taas oo saamayn ku yeelatay dadka iyo xoolaha ayuu yidhi dhegaystahaasi dhegaystaha xiga haddaan inoo soo qabto waxay ku bilowday magacaygu waa saabriin waxaan joogaa degmada guriceel waxay saamayn ku yeelatay bay tidhi sicirka suuqa dhegaystahanna waxa uu soo qoray magacaygu waa cabdiqani waxaan joogaa gaalkacyo waxa uu yidhi bulshada aad ayuu u saameeyey dhibaatadan doorashadu ay leedahay tusaale ahaan bulshadu mar walba waxay la kulmaan khalkhal amni oo siyaasadeed sida dhinacyo hubaysan oo iska soo horjeeda shacabkana ay dhibaato ka soo gaadhaan dhegaystahan waxa uu yidhi wax ay saamaysay nolosheenna inta badan doorashada dalka soomaaliya waxa kaloo ay saamaysay ganacsigeenna waxaa intaa uu raaciyey dhegaystuhu ma doonayno in dalkeennu dagaal galo dhegaystahanna waxa uu yidhi waxa ay saamaysay nolosheenna oo maciishadii ayaa qaali nagu noqotay wuu mahadsan yahay kuwaasi waxay ahaayeen fariimaha qoraalka inaga soo gaaray dhegaystayaasha iyo axmed eeti oo inoo akhrinayey haddii aad doonayso dhegayste inaad ka soo qayb gasho weli way kuu furan tahay su'aasha oo ah sidee bay doorashada hadda socota u saamaysay noloshaada iyo tan bulshadaada u soo dir fariin qoraal lambarka saddex toddoba sideed xusuusnow fariimuhu dhammaan waa bilaash waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka kaha nolosha aan mar kale idin maqashiiyo cabdiweli maxamed axmed oo inooga jawaabaya su'aasha maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si loo diyaariyo muwaadiniinta caadiga ah si ay uga qayb qaataan nidaamka codbixinta dadban ee soomaaliya waxaa loo baahan yahay matalan soomaaliya oo kale markaan hadda ka hadlayno wanaga hadda soo sheegnay muddo dheerna doorasho kama dhac soddonkii sano u dambeydana waxyaabahan la daala dhacaynay waxayba ahayd arrimo maaragtay dagaallo sokeeye iyo dib u soo kabasho iyo dowlad dhisid iyo emergencies iyo xaalado xaalado adagaan ku jirna sidaa darteed shacbiga soomaalida ee hadda nool ee soomaaliya hadda mataqaanaa door kale waxay u badan yihiin dad soddonkii sano ama qofkii ugu weynaa u dhallinyaro ahaa ama dadkii inta badan xilligaas soo hana qaaday marka waa dad aan familiar ku ahayn ama aan si fiican ula socon xaaladaha doorashooyinka waxyaabaha markay u baahan yihin waxaa ka mid ah marka wacyigelin badan wacyigelin badan ay u baahan yihiin waxay u badan u baahan yihiin in laga qaybgeliyo oo ay yeeshaan active political participation inay yeeshaan in la baro waxaan la yidhahdo in kor loo qaado waqti badanna la geliyo oo dowladda iyo stakeholderska kale ay iska xil saaraan in la sameeyo waxaa la yidhahdo civ engagementiga oo dadka la baro rightska iyo responsibilityga dadka ku leeyahay ama haddaan si kale u dhahno waajibaadka ayagu ay leey xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibaadka dalku ku leeyahay marka yacni waxay u baahan yihin marka lasoo koobo wacyigelin badan in la sameeyo in waxyaaba badan oo cilmiga waxaa la yidhaahdo madaniga inay in dadka la baro waxaa loo baahan yahay in ay dadku yeeshaan participation badan waxaa loo baahan yahay in la engage gareeyo ama laga qaybgeliyo mataqaanaa in madaxdooda oo kale su-aala weydii karaan in la abuuro fooramyo ama madalo in la abuuro madaxda iyo shacbiga iyo dadka ilergaradka ku kulmaan wuu mahadsan yahay cabdiweli maxamed axmed oo ah khabiir dhinaca doorashooyinka ah waa tahay markanna waa codadkii dadweynaha qaarkood ee ka jawaabaya su'aasha ah ma u malaynaysaa doorashooyinka hadda socda inay tahay mid cadaalad ah oo loo wada dhan yahay haddii ay haa ama maya tahay raaci sababta aad ugu malaynayso magacii waa xasan faarax nuur u maleemayo inay tahay cadaalad kuraasta hadda ay taallo kuraasada ay badanaa doora- doorashada doorashada ee ee maamul goboleedo qaar ah, tusaale ahaan usoo qaatay saddex maamul goboleed ee maamulka southwest iyo maamulka hirshabeelle iyo maamulka galmudug ee doorasho waxaa hadda socota muxuu ahaa ee aan dhihi karin cadaalad tusaale ahaan dadkii kuraas iska lahaa oo de- ergooyinkii ama dadkii beelihii iska lahaa kuraas iska lahaa oo deegaanadoodii iska lahaa in la sameeyey inay la boobeen oo shaqada shakhsiyada loo xiray
aniga magacaygu yahay een, xaliimo maxamed u malayn maayo inay doorashadu u dhacayso si cadaalada waxaana ugu malaynaynin markii horeba xildhibaanada si een, cadaalada looma soo xulanin marka saasaana ugu malaynaynin in loogu xulanayo doorashadan bismillaah anoo yahay magacaygu eh, farxaan yaasin cabdulle Eh, haa waa kuwo loo wadanan yahay oo cadaalada Eh, waxaan isleeyahay eh, maadaama eh, kuraasta eh, sida loo soo xulayo ay u muuqato eh, in ismadii ugu waaweynaa eh, beelaha ay soo saxiixayaan oo saxiixa iyagu leeyihiin oo xulista iyagu leeyihiin mahadsanidin kuwaasi waxay ahaayeen codadka dadweynaha tooska ah habbooney hee siciid waxaan soo gaarnay qaybtii ruwaayadda ee aadka u xiisaha badnayd haye marka waxaan jeclayn dhegaystayaasha aan u kala dhex baxno jilayaasha iyo dhegaystayaasha
cashay caasha kuaaway
ee caliyow waan ku maqlayaaye waxaan ku mashquulsanahay diyaarinta cuntada carruurtayde maxaan ku siiya haddaba imika
isii caagad biyaa aad baan u horraadanaya
mid qaba waan tallaagada kaaga soo saaray
bismilla
walee caliyow maanta aad baad u haraadanayde mid kale ma kuugu soo daraa maya mahadsanid caashaay waxaan arkayaa inaad raadiyaha kala socotay siday u socdaan doodaha doorashooyinka qaranku haa muddooyinkaba idaacadda waan dhegaysanayay haye waxaan aaminsanahay inaan u baahannahay doorasho hufan nabad ah oo lagu kalsoon yahay inay ka dhacdo deegaankeena markaa maxay u taraysaa dowladnimadeenna doorashadaasi dowladnimadeenna iyo guud ahaan qarankeenna in ay helaan dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed hoggaan wanaagsan iyo adeeg tayale oo hufan walee caashay siyaasiyad baad noqotay
saw maaha
laakiin waxaan ku weydiiyey hee doorashooyinka qaranku waxay qaateen muddo ka badan intii laga filayey nacam walee taasi waa runtaa ma kula tahay ugu dambayn inuu dalkani soo gebagabayn doono doorashooyinka dadban ee aqalka hoose si ay codaynta madaxweynuhu u dhacdo caliyow anigu horta khabiir ma ihi laakiin waxaan aaminsanahay inay dadku qabaan rabitaanka isbeddelka dimuqraadiga ah ee dalkan haye xaqiiqdii dowladaha xubnaha ka ah federaalku waxay mar hore doorteen wakiiladooda iyadoo wax yar uunay ka harsan yihiin
waa runtaa caashaay inkastoo ay xaaladdu sidaa tahay haddana waxaan ka shaki qabaa in aynu weli u baahannahay hab doorasho oo dadban waayo waxaa la gaadhay wakhtigii uu dalku qaadan lahaa nidaamka hal qof iyo hal cod si muwaadiniinta loogu oggolaado inay si toosa u doortaan wakiiladooda miyayna kula ahayn haa caliyow gebi ahaanba halkaa bilad sharaf ayaad ka leedahay maasha allah alla cali oo khabiirkii doorashadaabaa inoo soo socda ma axmed baa haa maasha allah oo calaykum Wacalaykum wasalaam asalaam.
waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow axmed soo dhowow soo fadhiiso axmed waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan maqlaya idinkoo ka hadlaya doorashooyinka dalka ka socdo aad yo aad axmedow hee khibrad badan ayaad u leedahay arrimaha doorashada waa sax sannado badanna waxaad bulshada u soo ururinaysaa ka qaybgalka doorashada sax waxaan se ku weydiin lahaa Haye.
habka codbixinta dadban ee hadda jira kor ma u qaadi karaa cadaaladda matalaadda siyaasadeed ee dadka oo dhan
waxaynu wada ogsoonahay in habka codbixinta ee dalkeena ka socda uu yahay mid qabiilaysan markhaati baan kaaga ahay ku sii darsadoo waxay u xaglinaysaa qabiilo gaar ah xagga kuwo kalena lagu liidayo wallee taasaad isha ka riday xaqiiq weeyaan nidaamkan ilaa iyo xad wuxuu kor u qaadayaa ka qaybgalka kooxaha kala duwan ee matala nidaamka siyaasadeed laakiin waa ka fog yahay inuu noqdo mid quman balse caashaay waxaa idinku raacsanahay in ay jirto baahi loo qabo nidaamka qof iyo cod ka dibna wuxuu u oggolaanayaa muwaadiniinta oo dhan in ay si toos ah u doortaan wakiilkooda haa imikaan fahmay haddaba axmedow aan su'aalku weydiiye hee nidaamka hal qof iyo hal codi mustaqbalka ma noqon doonaa mid xal u noqda dhammaan arrimaheenna hoggaamineed ee heer gobol ilaa heer federaal hubaal mahan caliyow laakiin si kastaba ha ahaatee waxaa loo baahan yahay in muwaadin kasta gaar ahaan dhallinyarada ay kaalin mug leh ka qaataan la xisaabtanka dowladda halkaa axmedow ii jilcba noo caddee annaga axmedow halkaa tusaale ahaan caliyow weligaa ma codaysay ama ma ka qayb gashay dood bulsho oo ujeeddadeedu ay tahay horumarinta maamul wanaagga ee gobolkaaga maya maya maya maya sidoo kale uma malaynayo inay aragtidayda ama codkaygu ay wax isbeddel ah samaynayso taasi waa meesha aadba ka qaldan tahay oo sidee codkaaga ayaa keeni karo isbeddelka aan dhammaanteen ka rabno bulshadeenna oo sidee codkaygu u keeni karaa isbeddelka aynu ka rabno bulshada
haa haddaa meesha harabu ku soo dhacdeen adiga iyo caasho oo kale ayaa iska fadhiyo oo aanan waxba qabanayn oo maxaan qaban lahayn axmedow waxaad qaban lahaydeen codbixintu waa xuquuq dastuuri ah oo u oggolaanaysa muwaadin kasta in la maqlo codkiisa haddaan Haa, fahmay haddaan haddaan fahmay fahmay haddaan fahmay haddaan fahmay gartay haa haddaa fahanteen waa kayre haya caliyo ma isku sii lug darsanaa ilmamar amba waan sii socdee sii wadee wacyigelinta bulshada halkaa kaga hay waa hagaag waan filayaa in wacyigelinta halkaa laga sii wado waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna qaybtan maanta waxaan kaga hadalnay heerka ka qaybgalka muwaadiniinta iyo saamaynta ay ku leeyihiin dhammaan hannaanka codbixinta habdhaqanka doorashada soomaaliya iyo ka qayb qaadashada si loo helo cadaalad iyo ugu dambayntii waayo aragnimada muwaadiniinta ee wakhtiga doorashada
su-aashu waxay ahayd sidee bay doorashadu idiin saamaysay adiga iyo bulshadaba u soo dir jawaabtaada fariin qoraaleed lambarka saddex toddoba sideed oo ah lambar lacag la'aana
toddobaadka soo socda insha allah waxaan ka hadli doonnaa u hoggaansanaanta hannaanka doorasho xor xalaal iyo nabad ah ilaa iyo markaasi waa daadihiyaasha barnaamijka siciid iyo habboon oo idin leh sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal haddii aanu halkaa ku dhaafno barnaamijka ka ah nolosha qaybtiisii koowaad radio markable aad ka dhagaysanayseen meghats ayaad maqalka iyagu kala socon karta goordhow sagaalka marka ay gaadho waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii radio ergo balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegaystayaal qadaro adeega bulshada
fariin wacyigelin oo ku saabsan horumarinta nadaafadda iyo fayadhowrka biyaha nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa ah welwelka ugu weyn ee nolol maalmeedka qofka si uu u helo